bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsanee khaza waxaan maanta isniinaa dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo shanaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooganoo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo maamulka saynada yuhuudda uu wax badan ka bedelayo duulaanka uu ku qaaday waqooyiga marinka khaza kadib khasaarihii xoogan ee ka soo gaaray beit xanuun haddaba aan ku horeyna duqeymaha ciidamada gumeystaha yuhuudda waxay marinka khaza ka geysteen saacadihii tegayee maanta duqeymo kala duwan ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo weli halkiisa kasii soconayo dulmiga maamulka yuhuudi ee ku aadan waqooyiga marinka khaza madrasatu salaaxuddiin oo ku taala magaalada khaza maalmihii lasoo dhaafay inay ku hoyanayeen dad barakacyaal ayaa waxay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn bahalimaha ay ku shahiideen afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan guri ku yaala xaafadda shajaaciya ee waqooyiga magaalada khaza duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen waxaa ku shahiiday shan ruux oo isku qoys ahaa kuwaasoo ka mid ah barakacyaasha reer khaza ee u soo barakacay magaalada khaza halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qabaayana waxaa la geynaya isbitaalka almacmadaani ee ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza halkaasoo lagu dabiibaya dhaawacyadooda qaar ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka isbitaalka ayaana waxay sheegeen in dhaawacyada qaar ay halis ku sugan yihiin wax yar ka hor duqaynta ka dhacday ashajaaciya waxay ciidamada yuhuudda duqeeyeen dabaq ku yaala deegaanka safdaawiya ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay ay dhaawacmeen kuwo kaleedu fara badan isku imaatin ay ku sugnaayeen muwaadiniin falastiiniyiin ah oo ku taalay xerada shaadiya oo xerada ugu weyn ee marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn xooggan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii dhaawacy kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan gantaallo xooggan ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada yuhuudda magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii dhaawacy kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan dad badan oo shuhaadaah ayaa waxaa laga soo saaray burburka dhagaxaanta hoostiisa kadib markii ciidamada yuhuuda ay duqeyn xoogan ka geysteen xerada nuseyraad ee dhacdo bartamaha marinka khaza saacadihii lasoo dhaafay ee maanta duqeyn kaloo aad u xooganaya ciidamada yuhuudu ka geysteen xaafadda daraj oo ku taala bariga magaalada khaza waxayna warar ku sheegayaan duqeyntan ay ku shahiideen dad badan oo shacab riida halkii dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale toogasho geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen xerada shaadiya ee galbeedka magaalada khaza madaafiyada goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ku garaaceen isbitaalka alcawda ee ku yaala deegaanka talla zactar ee xerada jabaaliya sidaasi la mid ayay ciidamada yuhuuda duqeymo xoogan oo xagga cirka uga geysteen deegaanka almiiraaji ee ku yaala magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza duqeymo sidoo kale ay geysteen taangiyada yuhuudda ayaa waxay ka dhaceen xerada jabaaliya waxaana halkaas ku shahiideen dad badan oo shacab reyd ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale waxaana halkaas ku shahiideen dad badan oo shacab reyd ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan agagaarka taawarka almuqaabaraad ayaa waxay ciidamada yuhuuda ku beegsadeen dad shacaba oo halkaas iskugu yimid waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab reyd ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan wararka ka imaanaya marinka khaza waxay sidoo kale sheegayaan in maamulka dulmiga badan ee gumeystaha yuhuudda weli halkiisa kasii wada beegsiga dumarka iyo carruurta reer khaza iyadoo ay kooxaha ka shaqeeya gurmadka reydka ee maalin walba u taagan daadgureynta dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qaba ay sheegeen in duqiimaha ciidamada yuhuudda ee shantii maalmoodii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo ka mid ah marinka khaza ay ku shahiideen toddobaatan carruur aan waxba galabsan kuwaasoo idaadoodu aad u yaryar tahay sidoo kale agaasimaha qaybta caafimaadka qaliinada ee magaalada khaza ayaa wuxuu sheegay in sanadkii dhammaaday iyo labada kun afar iyo labaatanka ay diiwaangeliyeen in ka badan afar kun iyo shan boqol oo xaaladood oo goosmaha lugta ah kuwaasoo ay ku fuliyeen ka badan siddeed boqol oo carruur ah iyagoona laga goonaya lug ama gacan iyo afar boqol iyo konton dumar oo iyagan kuwaasi la mid ahaa muuqaal kooban oo baahiyey telefishinka aljaziira ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa xaaladda adag ee ka jirta isbitaalka alendanuusi ee ku yaala waqooyiga marinka khaza waxaana muuqaalka laga dhaahan karaa heerka uu leegayahay khasaaraha iyo burburka baaxadda leh ka dhashay duqeymaha ay geysteen ciidamada dulmiga badan ee maamulka gumeystaha yuhuudda sidoo kale muuqaalka laga soo duubay gudaha isbitaalka elendunis ayaa waxaa lagu arkayaa qaybta gargaarka deg deg oo ay ciidamada yuhuudda madaaficda goobta ku garaaceen saacada ka hor muuqaalkani iyadoona u muuqanaysa in halkaas lagu hurdumiyey dadkii ku sugnaayay iskugu jiray bukaanadiiyo dhakhaatiirta isbitaalka daawooyinkii yaale ayaana waxaa la arkayay inay kala daateen oo ay isku dhex yaaceen waxaa sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa sariirihii iyo goobihii ay ku jiifan jireen dadka bukaanada oo aad u burbursan kaamidmaanka duubaya muuqaalkan ayaa wuxuu markaan aadaya dhanka dabaqa saddexaad waxaana halkaas laga soo duubay oo laga arkaya xaaladda adag ee ka jirta iyo saameyntay dadka halkaasi ku sugan ku yeesheen goodoonka ciidamada gumaystaha yuhuudda wariye ka tirsan aljaziira ayaana wuxuu sheegay in halkaas ay ku sugan yihiin labaatan saddex ruuxoo iskugu jira dhakhaatiir iyo bukaano isagoona sheegay in halkaasi ku goodoonsan yihiin in muddo ah isla markaana ay la kulmeen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah waxaana ka soo muuqanaya muuqaalka dadka ku go'doonsan isbitaalka oo halkaas ku diyaarsanaya waxay cunaan oo nolosha ku ceshtaan iyaga iyo dadka bukaanada ah waxayna biyahaan u isticmaalayeen faleembooyinka yaala isbitaalka ee daawo ahaan loo isticmaalayey kadib markii uu ka dhammaaday guud ahaan biyihii ay haysteen waxaana si guud la arkayaa khasaaraha iyo burburka isbitaalka ay ku sugan yihiin carruurta iyo haweenka dhaawacyada kala duwan qaba waxaana sidoo kale muuqaalka uu muujinayaa baaxadda uu leegiya ee burburka ka dhashay duqeymaha ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen bannaanka isbitaalka muuqaalkan laga soo duubay isbitaalka lendunusa ayaana wuxuu caddan u yahay xaaladda guudi ka jirta dhammaan isbitaallada marinka khaza gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyiga ay ku goodoonsan yihiin dadka shacabkii aan waxba galabsan waana xaaladda adagu aysan wanaagsanin nolol ahaan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay iyo maanta ayaa gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaasoo ay ku shaheedeen ka badan soddon ruux halkay dhaawac kala duwan soo gaareen ka badan siddeetan sagaal ruux oo kale iyadoo xusid mudan tahay in tobannaan ruuxoo shuhaada ah iyo kuwo kaloo dhaawac kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun shan boqol lixdan iyo toddoba ruux halkay dhaawacyaduna marayaan ka badan boqol iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay muddo shan iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuudda nisaar xandaro u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuujnimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuuda iskugu jira kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadoodii iyo deegaanadii xoogga ku haystaan iyo weeraro dhabagal ah oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey muuqaal kooban oo ibaasay guuto ka tirsan guutooyinka kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaabka uu dhacay weerar ciidamada yuhuudda lagula beegsaday dhisme ay ka degnaayeen xerada jabaali iyo waqooyiga marinka khaza waxaanuu muuqaalka ku bilaabanayaa dagaalyahanada muqaamada falastiin u diyaargaroobaya fulinta weerar ka dhanna saanada yuhuudda waxaana la arkaya iyagoo diyaarsanaya hubkii ay ku qarxin lahaayeen guriga ay weerarka ku yihiin ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda muuqaalka ayaa lagu daawan karaa qaabka uu dhacay weerarkani oo u muuqday mid si aaddaa loo soo qorsheeyey waxayna kaamirada soo qabanaysaa mid ka mid a askarta yuhuudda ee ku sugan guriga uu hadafka yahay in yar kadib soo muuqashadiisa ayaana waxaa halkaa ka dhacaya qarax aad u weyn waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada cadowga yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamadeeda dagaalo ka dhacay waqooyiga marinka khaza looga dhaawacay siddeed askari kuwaasoo saddex ka mid a dhaawacyadooda ay yihiin kuwo halis ah waxayna sheegeen iminkay ku sugan yihiin isbitaalada lagu dabibo dhaawacyada militariga saanada yuhuudda waxaana muddooyinkii dambe si aada isku soo tarayey qirashada ay bixinayaan militariga saanada yuhuudda walow la rumaysanaya inuu khasaaraha gaaray intaa ka badan yahay balse ay qarinayaan ugu dambayntii wargiiska iyo diyaaco daxranood ee maamulka yuhuudda ayaa waxuu daabacay warbixin uu ku sheegaya in wax badan laga bedeli doono habsami socodka duulaanka maamulka yuhuudda ee waqooyiga marinka khaza kadib jabkii xanuunka badnaa ee gaaray ciidamada yuhuudda inay beddelayaan ciidamada yuhuudda saaliibta dagaalka ee magaalada beyt xanuun galabnimadii sabtida ciidamada yuhuudda ayaa waxay shaaca ka qaadeen dhimashada afar ka mid ah milatarigooda gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada naxaal oo ah guutada ay dhowaan halkaasi keeneen islamarkaana ay ku sheegeen ka takhallusi karto duulaanka ay kula jiraan dagaalyahanada muqaawamada balse maxay wax ka takhallusaan iyaga ayaa la kulmay dharbaaxo adag oo aysan mahadinin waxaana ka mid a askarta halkaasi lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan guutada toddobaatan iyo sagaalaad ee militariga saanada yuhuudda saddexda kale ee soo hartayna waxay ahaayeen askar ka tirsan guutada naxaal waxay sidoo kale shaaciyeen militariga saanada yuhuudda inay dhaawacmeen lix askari laba ka mid ay dhaawacoodu yihiin kuwo halis ah iyadoo dhanka kale wasaaradda dagaalka ee shaacisay in sideed askari ay dhaawacmeen saddex ka midna ay dhaawacoodoodu yihiin kuwa halis ah dhammaan dhacdooyinkaasi kala duwan iyo weerarada wax ku oolka ay kala kulmayaan guutooyinka kala duwan ee dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa waxay keentay in milatariga qaybta marayka khaza qaabilsan ay ku dhaqaaqaan isbeddel dhanka dagaalka ee waqooyiga wargeyska ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda isku dayayaan in guutooyinka muqaawamada ay ka soo xidhayaan dhammaan meelaha ay ka baxi lahaayeen waa sida uu sheegay qoraaga cibliga ee daabacay warbixintani sidoo kale waxay shaaciyeen inay wax badan ka bedeli doonaan waxay sidoo kale shaaciyeen isbeddelka magaalada beetxanuun uu yahay mid ku khotoma arrimo amni iyo xaaladda dagaal ayna ku ilaalinayaan mustawdiniinta yuhuudda ee ku sugan deegaanada ay xooga ku haystaan labadii isbuucee lasoo dhaafay ayaa waxuu wargeysku sheegay in la dilay koo iyo toban askaroo yuhuudda ka tirsan halka la dhaawacay labaatan kale si kastaba ciidamada muqaamada ayaa waxay sii dardargeliyeen howlgallada karanka ee ciidamada saynad yuhuudda iyagoona markaan fagaaraha dagaal kala yimid xeelad kaloo cajiib ah oo ay la yaabeen dhammaan falanqeeyayaasha sidoo kale ay la tacajoobeen saraakiisha hogaaminaya duulaanka marinka khaza iyagoona maamulka yuhuudda ku qasbay inay wax badan ka beddelaan habsami socodka dagaalka marinka khaza gaar ahaan waqooyiga marinka